bulsho badan ayaa si joogta ah u isticmaala qaxwaha laga sameeya bunka kuwa ah oo qaarkooda caba halka kuwa kalena ay cunaan qaxwaha madow waa qaxwo inta badan ah la diyaariyo iyadoo aan loo isticmaalin caano iyo sokor iyo waxyaabaha kale oo u yeelaya dhadhanka dheeraadka ah haddaba qaar ka mid ah haweenka diyaariya islamarkaana ka ganacsada qaxwada ee magaalada jowhara ayaa ka warbixiyey samaynta qaxwaha iyo sida noloshooda ay ugu maareeyaan
oogata kiililen soo gata aan diiwaayna deenaan ku soo qaataa kiila xerxero ada waxaa kugu jirta toban kun waxaa ka soo baxayso toban iyo todoba kun maba wada baxaysabo nasiib leebaa marmar waxaa aa gadanay shan kun marmar toban kun wax saasahoo ka gadmaayo malago qaxwada rubac tumi laba sumi lix kun shilin sinjibiilka lix kun saasaan u gadnaa lix kun kiilo toban kun maalinkii noo baxda micnaha tobanaan helaynaa hadday noo bixi waaysana waaba iska hooyanaynaaba caanaha leewaa dad badan oo ku nool magaalada jowhara ayaa si joogta u isticmaala qaxwaha halka kuwa kalena noloshooda ay ka maareeyaan iibinta qaxwaha